kulan doodwadaaga looga hadlayay cadaaladda ayaa waxaa xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta sharciga taasoo qayb weyn ka qaadanaysa sare u qaadista cadaaladda iyo asluubta ciidanka xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane nuurudiin maxamed khaliif ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista sharciga iyo cadaaladda wasaaradda shaqadeedu waxa weeye waxay ka tirsan tahay horta golaha fulinta ayay ka tirsan tahay innagaa dastuurkeenna waxaa toos u hoos tagtaa madaxweynaha ayay toos u hoos tagtaa marka shaqadeeduna waxa weeye horumarinta shuruucda dalku uu leeyahay hadday noqoto sharciyo la soo saarayo hadday noqoto kuwo la soo alifayo hadday noqoto u qareemidda sharciga hadday noqoto arrin bolicia oo siyaasadeed oo dowladdu ay rabto in la fuliyo oo la sharciyeeyo cidda mas-uulka ka ah waa wasaaradda wasaaraddu marka ma aha meel loo dacwo tago ma aha jiha loo dacwo tago wasaaradda shaqadeedu waxay ka shaqaysaa boolisiga dowladda ayay ka shaqaysaa mana aha dhinac garsoor oo garsoorka qaybka ma aha laakiin garsoorka shuruucda ku shaqayn lahaa ee uu fulin lahaa uu fasiri lahaa ee uu dabaqi lahaa ayaa wasaaradda laga rabaa inay soo saarto oy golaha baarlamanka u gudbiso golaha xukuumadda u gudbiso baarlamanka u gudbiso la alifo ayay rabtaa kuwii wax laga bedeli lahaa inay ka shaqayso sidii wax looga bedeli lahaa sidaa darteed dad badan baa waxaad arkaysaa oo wasaaradda cadaaladda u tegay inay u dacwoodaan meel loo dacwoodo wasaaradda cadaaladdu ma aha arrimo siyaasadeed bay ka shaqaysaa fulinta inay ka mid tahay waxaa kuu soo hadhay qolada la dhaho asluubta asluubta sida ereygaba ka muuqata waxa weeyaan waa hay-adda ama xoogaga mas-uulka ka ah xabsiyada weeye waxayna toos u hoos tagaan wasiirka wasaaradda cadaaladda ay hoos tagaan waa sida sharcigu uu qabo laba sharci baa jira oo midka ay ku aasaasan yihiin iyo mid kale oo xeerka xeer nidaamyaha xabsiyada labadaasiba waxaa loo xilsaaray hay-addaas oy mas-uul ka tahay in dadka dembiyada gala ee maxkamaduhu ay soo xukumaan ee dhaqankoodii uu qalloocdo inay waddadii saxda ayd ku soo celiyaan sida luuqada carabigaoo kale waxaa la idhahdaa quwaatul islaax sida ku innaga inoo qoran ama carabta waxay u badan tahay in la dhaho maslaxatu sujuun marka maslaxadu waxa weeye waa meel lagu hagaajiyo qofka sharcigaa wuxuu dhigayaa inay u diyaariyaan qofka xabsiga gala ee maxkamaddu soo xukuntay ee dembiyed faldembiyeedka lagu helay inuu bulshadii qayb ka soo noqdo isagoo wax lasoo barayo lasoo tababarayo xirfado loo samaynayo dhaqankiisa la hagaajinayo kadibna bulshadii mid uu ka mid noqdo hadduu yahay qof xabsi ah hadduu yahay qof dil ana inta dilka uu sugayo waa inay u hayaan iyadana si asluubaysan u hayaan waxaa kale oo hoos tagaan oo qayb ka mida ma hoos tagaan oo asluubta mas-uuliyaadkeeda qayb ka mida xabsiyada ku kormeera xeeraalyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolkaay ku yaallaan marka shaqadaasay isla qabtaan labadaasi waana laba hay-adood wasaaradda hay-ad ka tirsan weeye wasaaradda cadaaladday ka tirsan tahay marka loo yimaado qareennada oo ah hay-ad aada u muhiima dastuurka jubbaland qodobkiisa labiyo tobnaad ayaa waxa uu dhigayaa qof kaste wuxuu xaq u leeyahay inuu helo qareen dastuurka federaalka ah qodobkiisa soddon iyo afraad iyo qodobkiisa soddon iyo shanaad ayaa labaduba waxay leeyihiin mid waxa weeye qofku inuu xaqa dacwada uu leeyahay wuuna